بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه مالك بن الحويرث waxaa laga wariyey رضي الله عنه inuuna yidhi nebigu sal اllahu alيه wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada sidaadii aragteen anuu u tukanaya waidaa xadarat isalaatu hadday salaada soo xaadirto waqhtigeedii la gaaro falyu'adin lakum axadukum axadkiin ha idiin addimo walya'ummakum akbarukum kan idinkugu weynna ha idin tujiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid wuxuu uga hadlay saddex mas'alo oo mid walbahi ay muhiim tahay mid walbana ay wax badan soo hoosgelayaan arrinta koowaaduu nebigu ka hadlay sala allahu caley wasalam uu amray saxaabada oo maalik bnu lxuwayrid ka mid ahaa amarkaasi wuxuu ku jeeday maalik iyo saaxiibadii laakiin waa caam waa caam oo wuxuu shamlinayaa ummadda dhammaanteed maalik ibnu lxuwayrid iyo rag saaxiibadiiya nebigay u tageen sala allahu calayhi wasalam ayagoo dhallinyaro ah sidii xadiidii ku jirtay cilmigii bay ka barteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam mudday la joogeen muddo koobanay la joogeen wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu calay wasalam waxaa laga yaabaa buu yidhi inaad u hilowdeen eheladiinnii oo aad rabtaan inaad deegaanadiinni ku noqotaan markaasay yidhaahdeen haa rasuulka ilaahayo markay sidaa yidhahdeen nebiga calayhi salatu wasalaam arrintaanu baray waxyaabuhu bar waxaa ka mid a inay u tukadaan sidai asiga ay ka arkeen markuu tukanayay aniga igu dayda way salaada iiga dayda salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada sidaadi aragteen anuu u tukanaya u tukada halkaa waxaa laga qaadanayaa sifatu salaati nebiy sala allahu alay slam in la barto inay waajib tahay sifadii iyo qaabkii nebigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam in la barto waa waajib maxaa yeeley inaad nebiga ku dayato salaadda uga dayato waa waajib ku dayashadaasina ma imaan karto ilaa inaad barata mooyaane waxaad ku dayan kartaa markaad aqoon u yeelato waxaa waajiba marka sifadii iyo qaabkii nebigu u tukan jiray sala allahu calay wasalam in la barto ma aha inaad tidhaahdo qibladan iska qaabilayaaho waa iska tukanayaa oo waa iska foorfoorarsanaya sax ma ah salaadu sifa iyo qaab loo tukaday leedahay qaabkii nebigu u tukan jiray sala allahu calay wasalam waa inaad u tukato salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa amar waalamru yaqtadi lwujuub amarku wuxuu keensanayaa in arrintaa la amray ay waajib tahay sida marka nebigu u tukan jiray calayi salatu slam inaan u tukanna waa waajib nebigu kuma uusan gaabsan inuu yidhaahdo salluu tukada keliya ma dhihin laakiin wuxuu yidhi saan u tukada u tukada rasuulka calayhi salaatu wasalaamna aad buu wuxuu u danayn jiray inay saxaabadiisa uga daydaan siduu u tukanayo dadka ka dambeeyana ay sidaa gaarsiiyaan oo markuu amray inay soo hormaraan waxyaabuhu ku cilleeya waxaa ka mid ah lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii si aad iigu dayataan salaadaydana aad u barataan markuu mimbarka ugu tusaalaynayana sidaasuu yidhi innamaa sanactu haada lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii arrintan waxaan u sameeyey buu yidhi si aad iigu dayataan salaadaydana aad u barataan mimbaruu koray ficil ahaan u tusiyey qaabkii u tukan lahaayeen mimbarka dushiisuu salaaddii ku xirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma kaaftoomin baritaankii salaada qowl iyo hadal keliya kuma kaaftoomin laakiin rasuulka calayhi salaatu salaam ummadda wuxuu baray salaada iyo siday u tukan lahaayeen qowlan wa ficlan hadal ahaanna waa u baray ficil ahaanna waa u baray oo waa ka mimbarka koray kadibna salaaddii xirtay asagoo mimbarkii saara sababtuu mimbarka u koraya waa maxay dadka dhan siday u arkaan maxaa yeele hadduu dhulka taagan yahay safka koowaad ayaa ka qarinaya sufuuftii dambe mimbaruu koro suu u muuqdo oo ay kulligood u arkaan markaasuu mimbarkii salaaddii ku xirtay mimbarka dushiisa mimbarka dushiisu ku rukuucay mimbarka dushiisa ayuu rukuucdii uga soo kacay markuu aadaya sujuudda ayuu soo degay ilan laguma sujuudi kara mimbar dushiisa dhulka uu ku sujuuday ragcadii labaadna waa ku noqday markuu salaada ka baxana sababtuu u sameeyey uu u caddeeyey arrintaa waxaan u sameeyey buu yidhi saad iigu dayataan salaadaydana aad u barataan asxaabu rasuulilahi sal ly slam salaaddii nebiga ay barteen ayagan ummadday usoo gudbiyeen oo abu hurayra iyo kayrkiiba jamaaca min asaxaaba waxaa laga soo wariyey inay salaada dadka qaar dujinayeen sababtay u dujinayeenna wax kale ma ahayn ujeeddadooda waxay ahayd si dadka ay salaada u baraan oo ficil ahaan ugu muujiyaan qaabkii nebigu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam arrintaas waa waajib marka qof walba muslima waxaa laga rabaa sida nebigu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam inuu u tukado taana waxay dalbanaysaa inuu barto sifatu salaati nebiyi sala allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukada buu yidhi sidaad i aragteen anigoo u tukanaya iiga dayda macnaha waidaa xadarat isalaatu salaadda hadday soo xaadirto falyu'adin lakum axadukum axadkiin haydin adimo waidaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum xadiidkan waxaa laga qaadanayaa gaar ahaan faqradan salaadda markii la adimayo waa markuu wakhtigeedu soo galo lama adimo qabla waqtiha wakhtigeedii ka hor salaadda lama adimo hadday soo xaadirto axadkiin haydin adimo buu yidhi haddaysan soo xaadirin ma la adimayaa la adimi maayo maxaa yeele waqti adin lama joogo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa adinku inuu waajib yahay aadaanka salaada loo adimayo waa waajib amarkan baa tusinaya falyu'adin lakum axadukum salaadda haddii soo xaadirto mid idinka mid ah idiin adimo mu'adinkana sifaaduu leeyahay kitaabada qaar hadda kahor waa ku soo marnay oo uu ka mid yahay buluuqulmaraamka sifaadka mu'adinka lagu dooranayo qaar nebigaa sheegay sala allahu calayh wasalam watakhid mu'adinan laa ya'hudu calaa adaanihi ajran wuxuu yidhi waxaad samaysataa mu'adin aan adinkiisa dhaqaale ku qaadanaynin waa sifa sifaadka mu'adinka lagu dooranayo ka mid ah waxaa ka mid ah inuu codkiisu ama dhawaaqiisu uu sarreeyo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni zayd bni cabdi rabbihi markuu adinku ku riyooday nebiga u sheegay nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi orod oo waxaad bartaa buu yidhi u sheegtaa bilaal fa innahu andaa minka sawtan maxaa yeelay bilaal asaa kaa cod dheer wey bilaal adiga kaa cod dheere bilaal bar adinki oo bilaal hanoo adimo walidaalika sifaadka bilaal uu nebigu ku doortay calayhi salaatu wasalaam inuu mu'adin u noqdo waxaa ka mid a inuu codkiisu dheeraa maxaa yeelay adinka waa iclaam iyo ogeysiin ogeysiintana waxa yaa wax la ogeysiinayaa waxaa la ogeysiinayaa dadka muslimiinta ee salaada laga rabo kulamaa marka ogeysiintaasu ay fogaan karto waa in fogaanshaha lagu doorto waay zamankaasna hadda maba jirin mukabiraatu sawt makarafoonna ma jirin hadda laftirkeedu makarafoonna jiraanna sifadaasi weli kama marna meesha maxaa yeele makarafoonka dadka ku adima qaarna adinkooda waa daciif qofna coddheeri iyo makarafoon markay iskugu tagaan meelo fogfoga codkiisu gaaraya kan codka dheera mar walba la dooranaya oo mu'adinku inuu yahay mid cod dheer waa sifaadka wanaagsan ee mu'adinka lagu dooranayo waxaa ka mid a inuu yahay qof saalixa wanaagsan faasiq mu'adin lagama dhigto mana lagu aamini karo maxaa yeele qofka mu'adinka waa mu'taman waa qof la aaminay faasiq ma la aamini karaa dadka muslimiinta diinkooda qof faasiqa laguma aamini karo masaladuna masale diina waayo hadda ramadaan aan ku jirnaa qof walbaahi markuu rabo inuu afuro yuu sugayaa adaanulmu'adin uu sugayaa soo maha mid faasiqoo marka aan dhowraynin sharciga ama aan ilaalinaynin haddii dadka mu'adin looga dhigo waxaa laga yaabaa qoraxda soo jeeda inuu adimaa suuragala ilan diin diinu ilaalinaya ma jirte laguma aamini karo marka dadka diinkooda qofka dadka diinkooda lagu aaminayo waa inuu yahay qof saalixa oo wanaagsan oo salaada waqtigeeda ilaalinaya salaada waqtigeeda ilaalinaya mu'adinka mas-uuliyadda saaran mas-uuliyad culus waay maxaa yeelay dadka muslimiinta ah ee masjidkaasi ku tukanaya kulligood asay suganaya qof walba gurigiisa uu jiifaa ama uu joogaa dhagta wuxuu u taagayaa markuu mu'adinka adimo waxaaba laga yaaba saacad xataa inuusan fiirin afurkii asaa lagu afuraya cunnadii asaa looga hakanayaa adinkiisa salaada subax markuu adinka labaad adimayo cunnadii laga hakanaya ilaa uu ka adimaya dadka waa iska cunayaan waana cabayaan ramadaanka ilaa mu'adinka uu adinka labaad adimo idan mas-uuliyad saara mas-uuliyad culus waay boqolaal ama kumanaan qof ayaa ku afuraysa cunnada uga go'aysa salaada kusoo aadaysa adinkiisa dartii marka qofka maadaama mas-uuliyaddu mas-uuliyad culus ay tahay cidda qabanaysana waa inay tahay cid mas-uuliyaddaasi ka soo bixi karta diiniyana qof wanaagsan uu yahay dadaalkiisu fiican yahay adinka uu dhowrayo codkiisa uu dheer yahay sifaadka wanaagsan in lagu doorto falyu'adin lakum axadukum walya-ummakum ha idin dujiya buu yidhi akbarukum kan idinkugu weyn raggaasi maalig iyo saaxiibadii markaa nabigu la hadlaya alayh salaatu wasalaam laakiin xukunku waa caam walyaummakum akbarukum xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay haddii maalan imaam la dooranayo sifaadka lagu dooranayo cinda alikhtiyaar way ka duwaneed lafdigan oo taa nebigu wuxuu hormariyey aqra'uhum likitaab illah fain kanuu fi lqira'ati sawaan faaclamuhum bisunna fain kanuu fi sunnati sawaan faaqdamuhum hijra ila aakhirih markii dambe waxaa ku jirta inuu yidhi faakbaruhum sinan kan ugu da'da weyn xadiidkan marka walyaumakum akbarukum waxaa lagu ximbaarayaa markay inta kale ku sinmaan ayaa kan ugu da'da weyn la dujinaya marka inta kale ku sinmaan laakiin nin da' weyn aan qur-aanka aqoonin iyo mid dhallinyaraahoo qur-aanka yaqaana yaa la hormarinaya imaamada aqra'uhum likitaabillaahi baa la hormarinaya hadduu sunnada uga aqoon badan yahay kan yar oo kan weyn uusan sunnada aqoon u lahayn kan yaraa la hormarinaya laakiin markay ku sinmaan qur-aankii oo sunnadii ay ku sinmaan sifaadka kale markay ku sinmaan yaa la hormarinayaa da'da midka weynaa la hormarinaya walyaumakum akbarukum marxaladaasa imaanaysa marka waa markay inta kale ku sinmaan ha idin dejiyo midka idinkugu da'da weyn muttafaqun calayh imaamada iyo adinka yaa fadli badan culummadu aad iskugu khilaafeen aadaanka fadaa'il fara badana kusoo aroortay xagga karada fadaaisha adinka fadaa'il badan yani adilada soo aroortay xagga aadaanka ku badan laakiin qolada imaamada rajaxaysa ayagu waxay ka fiiriyeen inay tahay wadiifat lambiya shaqadii ambiyada waa imaamaday dheheen ambiyaduna mar walba wixii fadli badana ilaahay u doorayay nebiga calayhi salaatu wasalaam wadiifadiisu imaamo may ahayd mase adaan bay ahayd imaamay ahayd bilaala muadin ahaa ibnu ume maktuum muadin buu ahaa muadiniinta nebiga jamaacay ahay laakiin imaamka masjid nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulku u ahaa idan waxay yidhahdeen wadiifat lambiya ambiyada ka horraysana waxay yidhahdeen ayaga a'imo u ahaa dadka oo salaada ku hogaaminayay wadiifadii ambiyada ka fadli badan bay yidhahdeen wadiifada kayrkood cumar radia allahu canhu waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi haddii aysan jiri lahayn waxa aan ku mashquulsanahay khilaafada waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inaan mu'adin noqdo waa fadliga uu arkay oo mu'adinka uu leeyahay darteed maxaa yeelay qofka mu'adinkaa markuu addimayo jinni iyo insi iyo cid walboo adinkaasi uu gaaro yowma alqiyaama way u markhaati kacayaan aطwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaamati almu'adinuun dadka waxaa ugu cunuqiyo qoor dheer maalinta qiyaama dadka mu'adiniinta ah adinku fadli badan buu leeyahay walyaumakum akbarukum kan idinkugu weyn ha idin dujiye buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshaa marka nebiga alai slat slam wuxuu uga hadlay adinkii iyo imaamadii labadaba midna midkiin ha idin adimo kan idinkugu da'da weynna ha idinka bixiyo salaada oo imaam ha idiin noqdo imaamka laftirkiisa markii la doorayo sifaaduu leeyahay hadda ka horna waa soo marnay sifaadka asigana waxaa ka mid ah salaax iyo wanaaggii waa ka mid sida mu'adinka loogu shardinayo ayaa isagana loogu shardinaya inuu yahay qof wanaagsan faasiqa imaam lagama dhigto sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah waxaa la weydiiyey imaam caasiya ka waran baa layidhi ku gadaal tukashadiisa imaam caasiya oo waxyaabo muxaramaada isticmaalaya markaasuu yidhi kaasoo kale in imaam laga dhigta maba ah maba bannaana buu yidhi imaamada in kaa loo dhiibo cinda alikhtiyaar waxaa la dooranayaa qof diinkiisa iyo wanaaggiisa laga raaliyaa maxaa yeelay imaamadu waa mas-uuliyad culus dadka qofka imaamkaa oo dadka uu dujinayo iyay ku dayanayaan asigay ku dayanayaan asaa hogaamiyo ah see marka ummadda hogaamiye looga dhigayaa qof faasiqa sax ma ah mubtadicuna waa la mid oo qofka mubtadica asigana sax maa in imaam looga imaam looga dhigo dadka muslimiinta waa cinda alikhtiyaar markii imaam la dooranayo waxaa kaloo laga maarmaana inuu axkaamtii salaada yaqaan waa laga maarmaan ugu yaraan waa inuu axkaamta salaada yaqaan laakiin imaamaan axkaamtii aqoon oo hadduu sahwiyo meel u dhaqaaqa aan garanayn kaas salaada dadka laguma aamini karo maxaa yeelay salaada sahwi baa imaan kara waxyaabo qofka uu ku dhacaya imaan karta salaadii waxaan uu ku dhacay salaadii ma ku buraysaa mise kuma burayso hadday ku timaado siduu u xalinaya ilaa saa imaama oo xalka laga rabaa hadduusan guda karin sax maha in imaamnimo loo doorto sifada noocaana haaliban laguma dhaqmo in imaamada loo doorto qofku inuu aqoon u leeyahay ugu yaraan hadduusan fiqi kala aqoon axkaamtii salaada inuu yaqaan ugu yaraan walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan aqra'uhum likitaab illaah iyo alafqah walaqra hadday kulmaan alaqra oo hayru lfaqiih ah qur-aankii wuu ku fiican yahay laakiin axkaamta salaada ma yaqaan iyo mid faqiiha laakiin looga fiican yahay qur-aanka qur-aanka wuu yaqaanaa wuxuu dad ku duji kara wuu garanayaa laakiin kan kala waa aqoon badan labada ayaa la hormarinayaa laa shaka midka faqiiha baa la hormarinayaa ee axkaamta salaada yaqaan kan faqiiha axkaamta salaada yaqaan la hormarinaya nebigu markuu leeyahay alayh salaatu wasalaam yaa umu lqawma aqra'uhum likitaab illah culummadu markay xadiidkan sharaxayaan waxay yidhaahdaan alaqra ama alqaari fii cahdi nabiy sala allahu alayh wasalam wa fii cahdi saxaaba fuqaha bay ahaayeen quraa'du ma ahan quraa'da zamanada dambe oo kale bay yidhahdeen masaladaas xaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari aad buu uga hadlaa oo wuxuu leeyahay qaariga waqtigaasi joogay faqiih buu ahaa maxaa yeelay waxay danayn jireen qur'aanka in la barto maca dalika culumta sharcigaana lala barto lafdiga qur'aanka keliya ma baran jirin saxaabada ridwaan ullaahi calayhim markuu sharaxaya aharkii xudayfa uu lahaa yaa macshara alquraa laqad sabaqtum sabqan baciidan ayuu wuxuu leeyahay yaa macshara alquraa macnaheedu waxa weeye yaa macshara alculamaa quraa'da waxaa laga wadaa buu yidhi culummada yaa macshar alquraa waa yaa macshar alculamaa maxaa yeelay alquraa waqtigaas si culumay ahaayeen buu yidhi waxaana taas xoojinaya ibnu cumar radia allahu canhu aharkiisa inuu yidhi suurat lbaqara afar sanaan baranaya annaga hadda qur-aanka laba sanaa lagu dhammeeyaa soo ma laba sanaa lagu dhammeeya hadduu daahana saddex sanay meelahaas waa ku dhammeeya afar sanuu suurat lbaqara keligeed baranaya waxaa laga yaabaa markii intaa la sheego dadka qaar inay istidhaahdaan ma fahamkaa ku adkaa maya faham kuma adkeen aayad markay qaataan macnaheeday la qaada jireen fiqiga aayadda ku jiray kala bixi jireen waxay isku dari jireen inay lafdigana xifdiyaan macnahana fahmaan wixii fiqiga axkaamay ku jiraan ay ka qaataan qofkii sidaas qur-aan ku dhammeeya waa caalim waana qaari labadaba marka waa u kulansanayd dadkii hore saxaabada laakiin zamanadan dambaa waxaa dhacday qur-aanka lafdigiisa keliya in la barto qofka hadduu qur-aanka dhammayna la yidhaha maasha allah hore u soco marka mar haddaa qur-aanka dhammaysa waa fiicanta wax kale uma baahani waa jahli qur-aanka lafdigiisa oo la barto kaa saari maysa inaad jaahil tahay weli jaahilaa tahay haddaad tahay xaafid lilqur'aan axkaamtii aadan aqoon macnihiisa aadan aqoon kamaadan zuulin inaad jaahil tahay maxaa yeele qur-aanka ilaahay uma soo dejin in lafdigiisa keliya la barto waa in macnihiisa la barto waxa ku jira ee awaamira la ogaado waxa nawaahiya la ogaado axkaamta ku jirta qisasta ku jirta lagala baxo wa atafaqu calaa kitaab illah marka yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illah markuu nebigu leeyahy alayh salatu wasalaam ha u malaynin qur-aanka keliya u yaqaana inuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa la hor qoomka dujinaya kan ugu aqoonta badan kitaabka ilaahay isla markaasna waa caalim axkaamtii sharciga yaqaana oo salaadii wuxuu ku soo darriye yaqaan amaa qaari aan salaada si loo tukado aqoon ama axkaamteeda aan aqoonin kaas inuu gadaal ku tukado waay oo la hormariyo midka axkaamta salaada yaqaana hadduu doono suurat lfaatixa iyo qolwallo keliya ha ku dujiye dadka maa qolwallaba min alqur'aan soo maa bal waa ulu lqur'aan fadli badanaa ku soo aroora laakiin qofkaan axkaamta aqoonin salaada hadday jabto waxaa laga yaabaa dadka dhan salaadooda inuu fasahaadiya suuragala maadaama uusan axkaamta salaada aqoonin waa laga maarmaan qofka inuu axkaamta barto الحديث السادس والعشرون عن جابر رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا شنبا لإسيب لم يعطهن أحد من الأنبياء أو أن لسين أحد أنبياء كم إذا قبلي أنا هرتي نصرت وحال ليقو غرغاري بالرعب أرققح أي ليقو غرغاري أو عدو قلبي وضلقو طوري مسيرة شهر بالميل الله صعده wajucilat liya alardu kulluhaa dhulka dhammaantiina waxaa la iga dhigay masjidan masjid iyo meel lagu tukado wa tahuuran iyo meel lagu tahaaro qaata buu alla dhulka iiga dhigay fa ayumaa rajulin nin walba oo min ummatii ummadayda ka mida adrakathu salaatu salaadu ay soo haleesho falyusalli ha tukado وأحلت لي الغنائم غنيموين كان والي حلالي ولم تحل لأحد قبلي أحد أنا إيجاه الريان حلال وما أهين وأعطيت الشفاعة شفاعة والإسيي وكان النبي النبي وحوها يبعث من لوصا لوصا درو لوصا صارو إلى قومه قوم كيس خاصة سجارة وبعثت أنا أنا وحى ليس صار إلى الناس ذاتك عامة دمانتو حاليهن دمانتو بالليس صار متفق عليه حديث كان حديث جابر رضي الله عنه وحو كهل شان الرماد أو كمدا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الرسول وفربديه علماء قارن مؤلفات كتابي كألفين وحيابها النبي قول لك هي صلى الله عليه وسلم أو أنبياء كلا إيسان لو داقين وحيابها سمرك النبي قال لك هي شان كمدا أي حديث جابر النبي وكشيك عليه الصلاة والسلام رسولك وحو يري شان بالإسيي shantaasi lama siinin axad ambiyada ka mid ah oo aniga iga horreeyey arrinta koowaad oo nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeye cadowgiisa in ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu ku tuuray rucbi iyo argagax nusirtu birucbi waxaa laygu gargaaray argagax iyo cabsi iyo walwal lagu tuurayo fii quluubi alacdaa masiirata shahrin meel bil loo socdo markii la yidhaha maxamedaa soo socda meel heblow soo socdaa waa meel haddaba meeshay joogaan masaafada loo soo soconaya ay bil tah markii la yidhaha maxamed iyo saaxiibadii baa soo socda waa isku kaadinayaan gaaladu waa argagaxayaan nebigay ka baqayaan calayhi salaatu wasalaam bal waxaa dhacda inay hantidooda iyo maalkooda ka cararaan ayadoo lala dagaalamin inay waxooda dhan inta ka cararaan iska tagto iska tagaan waa faya waxa loo yaqaan faya soo maahayn hantida biduuni qitaal lagu soo qaato ayagaa ka cararaya ayadoon wax dagaala dhicin cabsi ay rasuulka alayh slat slam ee saxaabadiisa ka baqayaan waa arrin loogu gargaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddan laakiin rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu sheegay inuu imaan doono zaman cadowga islaamka ama muslimiinta acdaadooda waa gaalade qalbigooda laga siibayo heybadii iyo cabsidii muslimiinta ay ka qabeen muslimiinta qalbigoodana dacfi iyo taagdarro ilaahay ku ridayo arrintaasi waa calamun min aclaami nubuwa waa waxyaabaha nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa calaamadaha tusinaya ka mid tah ilaa waa midda hadda jirta soo ma hadda midda jirta waayo hadda muslimiinta gacanku gambada gaaladuna waa kibirsan yihiin waa cagsi maxaa sabab u ah laakiin in sidaas la noqdo waa caddahay sababtu waa dadka muslimiinta inay diinkoodii ka tageen waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ilaahay ugu gargaarayay waa diinkii ay haysteen oo ay ku faanayeen oo ay ku dheganaayeen ay ku camal falayeen markii diinkaasi ay ka tageen dadkii dambe bidac iyo wasakna ay ku calwiyeen ay ku qaseen ilaahay subxaana wa tacaala ayaga ayaa qalbigooda dacfi uu ku tuuray gaaladiina way ku dhiirteen ilaa asalka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ambiyada kale uga duwanaa ilaahay ku gaar yeela waxaa ka mid ahayd in rucbi iyo argagax lagu tuuro cadowgiisa qalbigooda oo meel bil ah markuu usoo jira ay ka baqaan wajucilat liya alardu taas marka waa khaslada koowaad waa khasiisada koowaad wajucilat liya alardu arlada waxaa layga dhigay kulluhaa dhammaanteed masjidan wa tahuuran masjid iyo meel lagu tahaaro qaato masjid waxaa laga wadaa waa mowdic sujuud ee lagama wado masjidka caadiga ee hadda axkaamta masaajida lama aha dhulka dhan waa wada masjid markii laga fiirinayo inuu saalix u yahay lisujuud walisalaa masjid macnihiisu waa maxay waa makaanu sujuud amaakinta lagu sujuudaa marka laba nooca meelna waa meel loo khasisay in lagu sujuudo ilaahay lagu caabudo waa masaajidda hadda aan naqaanay axkaamta masaajidda qaadanaysa meelna waa meelo aan loo khasisin in lagu sujuudo laakiin ay bannaan tahay qofka hadday salaadii ku qabato inuu ku tukado waa guud ahaan arlada iyo dhulka we markii laga reebo mawaadic mucayana oo nebigu soo reebay sala allahu alay wasalam fi xadiidi abi saciid alardu kulluha masjid ila almaqbarata walxamaam dhulkoo dhan waa wada masjid iyo meel lagu tukan karo markii laga reebo buu yidhi xamaamaadka musqulaha meelaha lagu qubaysto lagu xaajo guto iyo iyo qubuurta labadaasaa nebigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu diiday in lagu tukado fii mawaatin alibil yacni moorooyinka geela in lagu tukadana nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam mawaadicdaa sharcigu reeba mooyaane dhulka intiisa kale waa masjid waxyaabaha ummaddan ilaahay ku gaar yeelay ayay ka mid tahay waana min taysiir illaahi calaa hadihi اlumma fududaynta alle ummaddan uu diinka u fududeeyey qayb ka tah dadkii naga horreeyey ma haysan meeshii mucayanka ah ee loogu talagala mooye meel kale looma ogola inay ku tukadaan laakiin ummadda haddaad musaafir tahay masjidkaa ag dhoweyn salaadda waqtigeedii la gaaro meeshaad maraysa ku tuko ayadaa masjida salaaddana waa kaaga ansaxaysaa wajucilat liya alardu kulluha masjidan wa tahuuran dhulkii waxaa kaloo la iiga yeela buu yidhi wax lagu tahaaro qaato ma weyse qabtid biyana ma haysatid inaad tukatana waa rabtaa dhulka aad marayso labada gacmood ku dhufo wejiga marso salaadana hore ugu tuka meesha aad taagantah wax dhibababa laguma saarin biyihii waa weysay ama ma isticmaali kartid dhulkaana aahira dhulkaana wuxuu yahay mid lagu tahaaro qaadan karo waa tayamumaysaa waad booraysanaysaa haddii masjidku kaa fogaya ama masjid aadan u dhowayn meesha aad joogtaa salaada ku tukanaysaa haddii lagu dhihi lahaa salaadiina waa lagaa rabaa biyana waa inaad raadiso haddaa weyse xataa mashaqaa ku jiri lahayd soo ma culaysay ku ahaan lahayd dadka ilaahay waa u fududeeyey subxaana wa tacaala masjid gooniyana laguguma xihin biyo keliyana laguguma xihin haddaad biyaha weyse wuxuu yidhi marka nebiga alay slat slam faayumaa rajulin min ummatii nin walba ummadayda ka mid a markii rajul la leeyahay oo min baabi taqliibi rajul iyo imra'a waa isku mid axkaamta sharciga markii laga hadlaya asalka faayumaa rajulin min ummatii nin walba ummadayda ka mid a adrakathu salaatu oo salaadu haleesho falyusalli ha tukado nin walba ummadayda ka mid a salaadda ay soo haleesho wakhtigaa salaadda ay soo haleesha ha tukado hadduu biyo waayo ha tayamumo hadduu masjid waayona meeshuu maraayo ha ku tukado laakiin salaadda waqtigeeda yaan laga saarin khasladaasi waa khasaaisha nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu gaar yeelay wa uctitu shafaacata shafaacadana waa uxillat liya alghanaa'imu ghanaa'imtana waa lay xalaaleeyey alghanaa'im waa jamcu ghaniima haniimaduna waxaa la yidhaahdaa wixii gaalada laga soo qaato dagaal iyo qitaal dhacay gadaashiina laga soo qaato waa hantida gaalada xoog loogala soo wareego bilqitaalna ku timaada dagaal dibadiis laga qaniimaysto haniimadu waa faa'iido laga hela macnaa waa hantidoodii ayaa lasoo qaniimaysanaya hanaa'imta waa lay xalaaleeyey wey walam taxila liaxadin qablii axad aniga iga horeeyana looma xalaalayn ummadihii naga horreeyey waxaa la amri jiray markay wax soo qaniimaystaan inay meel iskugu keenaan waxay soo qaniimaystaan oo dhan waxaa la dhihi jiray hal meel iskugu keena meelay iskugu keenayaan kadibna naar ayaa ilaahay soo diraya dabaa ilaahay soo diraya dabkaasaa cunaya oo baabi'inaya waxay soo qaniimaysteen haddii hal shay ay khiyaanaan oo haniimadii ka mid ah dabkaasi imaan maayo markaasuu nebigaasi wuxuu dhihi jiray khiyaana idinku jirta iska soo saara khiyaanada ha la soo celiyo wixii la khiyaanay waxa dhan meelay iskugu keenayaan dabkaasaa baabi'inaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu og yahay dacfigeenna sida xadiida qaar ku jirtay allah subxaana wa tacaala maadaama ummaddan dacfigeeda uu og yahay wuxuu u xalaaleeyay haniimada si ay ugu dhiirtaan oy dhiiragelin ugu noqoto fi ljihaadi fii sabiili illah waxaad soo haniimaysataan waxaa la yidhi adinkaa iskale waa idiin xalaal waad cuni kartaan waa min baabi tashjiic waa lagu dhiiragelinayaa wauxillat liya alhanaa'imu walam taxila liaxadin looma xalaalayn buu yidhi axad qabli aniga iga horreeyey wa uctiitu shafaacata shafaacadina waa laysiiyey ashafaacatu alcudmaa waa shafaacadii weyneyd casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda almaqaamu almaxmuud waa ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn waay sida xadiid abi saciidi kayrkiiba ku soo aroortay shafaacadan ambiyadii kuwii ugu fadliga badnaa ayaa ka cudur daaranaya mid walba wuxuu leeyahay aniga malihi shaqa ku malihi nafsii nafsii ilaa nebi maxamed la soo gaaro sala allah alay slam laga soo bilaabo aadam markay u tagaan yidhahdaan aadamu noo shafee adigaa tahay abulbashar khalaqaka allaahu biyadayh wa asjada laka malaa'ikata wuxuu leeyahay aniga arrintaan malihi buu ma awoodi karo ilaahay baan caasiya buu leeyahay hadda ka hor geed ilaahay iga xarimaan cunay nafsii nafsii idhabuu ilaa nuux nuux ha la aado nuuxaa loo tegayaa nuux asigana wuxuu leeyaha maya aniga qoomkaygaan habaaray oo waxaanba ka baqaya in la ii qabsado nafsii nafsi idhabuu ilaa ibraahim ibraahim wuxuu leeyahay hadda ka horaan saddex been sheegay been muusan sheegin ibraahim calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay ka tahay waa cabsida iyo baqdida ilaahay uu ka baqayo subxaana wa tacaala darteed iyo waraciisa waay waa ilaa xaqiiqadu bayn maaheen markuu yidhi inii saqiim aniga waxaan ka jiranahay asnaamtiina xaqiiqatan waa ka jiran yahay tawriya la yidhahdaa been lama yidhaahdo laakiin muxuu u ictibaariyey inay beenta u ictibaariyo marka wuxuu yidhi nafsi nafsi muusa muuse ha la aado muusa loo tegaya markaasu wuxuu leeyahay hadda ka horaa naf dila aniga idhabuu ilaa ciisa ciisana wuxuu leeyahay aniga iska malihi shafaacadaane idhabuu ilaa muxamed muxamedaa loo tegaya sala allahu alay wasalam markaasuu leeyahay ana laha aniga iskale shafaacada wuu imaanayaa ilaahay buu u sujuudayaa wuxuuna ammaanayaa ammaano maanta aanan hagaajin karin buu leeya nabi calayh salaatu wasalaam hadda iskuma aadi karo maalinkaasa ilaahay u furayaa markaasa alla wuxuu leeya irfac ra'sak washfac tushafac wasal tucطa washfac tushafac madaxaada kor u qaad maxamedow weydiiso waa lagu siinayaahe shafeec waa lagaa shafeeca aqbalaya markaasuu nebigu shafeecaya calayh salaatu wasalaam shafaacadaasi waa shafaacada weyn waxayna ka mid tahay waxyaabaha nebigu uu la gaarka yahay sala allahu alay waslam oo aan lala wadaagin wa kaana nebiyu yubcadu ilaa qowmihi khaasatan nebi wuxuu ahaa waa nebiyu min alambiya ambiyadii horeu ka hadlaya yubcadu mid loo soo saaro ilaa qowmihi khaasatan qowmkiisaa loo diri jiray nebi walba qowmkiisa si gaara loogu diri jiray wa ilaa caadin akhaahum huuda wa ilaa tamuuda akhaahum saalixan ambiyada mid walboo ka mida waxaa loogu diri jiray waxaa loo diri jiray qowmkiisa laakiin nebigu wuxuu yidhi wabucitu ila annaasi caamatan aniga dadka dhammaantooda la ii diray waxyaabaha nebigu ambiyada uu hore u kala gaarka ah waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa loo diray ila aljinni waal-ins ila alabyadi waalaxmari waalaswad nooc walbay yihiin midab walbay yeeshaan carabi cajam jinni iyo insi intaba waa rasuul buu u yahay yahuudiya nasaara mushrikiin cidday doonaan ha noqdaan qul yaa ayuha annaas innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican kelimadda naas jinnigu waa soo gelaya naas insi keliya ma aha kelimadda naas min annawasaa laga keeno alxaraka waayo dhaqdhaqaaqa laga keenay bay yidhaha culimmadu dhaqdhaqaaqa laga keenay jinni iyo insi labaduba kelimadda naasa way soo gelayaan walidaalika aharka ibnu mascuud wuxuu ahaa kaana naasun min alinsi yacuuduuna binaasin min aljinni dad insiga ka mid ah ayaa waxay magan geli jireen buu yidhi kuwa jinniga ka mid a labada lafdiba muxuu isticmaalay labada qoloba naas buu isticmaalay marka insigu waa min annaas yani jinnigu waa min annaas markuu nebigu leeyahy wabucitu ila annaasi caamatan jinni iyo insi labada waa soo gelaya yacni dadka dhan ayaa la ii diray ama jinni ha ahaadaan ama insi ha noqdaan ambiyada hore sidaa ma ahayn nebi walba qoomkiisa ayaa si gaara loogu diri jiray marka shantaan arrimood waa shan arin oo ka mid ah waxyaabaha nebiga uu la gaarka ahaa calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin